نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار xadarada cinwaanku waxa weeyaan u diyaargarowga geerida geeri in loo diyaargaroobo weeyaan cinwaanka muxaadarada laakiin su-aasha ka horreysaa waxay tahay ayaa geeri diyaar u ah inta dhan meesha fadhisa waa kuma kan dhahaya diyaar baanu ahay maanta in nafta layga qaado ma jira jawaabtu waxa weeyaan maya oo sababtu maxay tahay marka way imanaysaa waa iyadoon shaki lahayn bay imanaysaa ilaahay baana inoo sheegay subxaanahu wa tacaala indheheennana waynu ku aragnaa maalin walbaba inaynu janaasa sii qaadayno aynu ku tukanayno dhaqayno aynu aasayno haddana inay annaga inagu soo socoto waynu aaminsannahay oo waynagu iman doontahay oo shaki ma laha maxaynu u diidannahay marka taa macnaha ku jiraa waxay tahay waa safar weeyaan safarkuna qofku wuxuu u baahan yahay isticdaad iyo diyaargarow maanta haddii lagu yidhaahdo adoo doonaya inaad waddankii qabato ma doonaysaa inaad baxdo waan rabaa laakiin waxun baa si iga kala daasanay inaan wax isku hagaajistaan doonaya ad leeda geeriduna waa la mid weeyaan waxayse kaga duwan tahay safarkan dunida ah safarka dunida waynu naqaanaa qofku wuu isdiyaariyaa tigid buu goostaa maalin mucayanuu isku soo qoraa saacad mucayana laga rabaa eerboorki inuu tage iyo garoonka diyaaradaha diyaaraddii buu raacayaa saacaddii mucayanka ahayd wakhtii mucayan oo la magacaabay buu tegayaa goobtii kale iyo meeshuu u socday tan laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa diyaariyey safarkaasoo kale weeyaan tigid baad leedahay saacad ay ku qoran tahay aan laguu sheegin sidaad u fadhisa unbaa malakumood kuu imanayaa ku siinayaa tigidkaa isagaa waadna raacaysaa ma diidi karaysa safarkan dunida waxyaabahay kaga beddelan tahay baa waxay tahay diyaaraddan aad raacaysa iyo gawaaridan aynu raacayna aynu ku safrayna iyo wixii la mid ah dad baynu israacaynaa waddadaasaynu wada maraynaa wehel baa layska dhiganayaa bini aadamka noocyadiisii kala duwanaa waayeel iyo dhallaan wuxuu ahaaday rag iyo dumarba intaba waa laysla socdaa kan laakiin waa keligaa weeyaan wax ku weheliya innaba ha yaraatay ma jirto qole ilaahay u xil saaray subxaanahu wa tacaala ayaa jirta qolooyinkaasaa kuu imanayaan naftii bay kaa qaadanayaan ammaanada ahayd rabbigii iska lahaa bay u celinayaan acmaashaadii oo dhan baa laysugu kaa soo xisaabinaya hawshaasaa ku sugaysa marka geeridu waxa ka horreeya waa nolol weeyaan waxa ka dambeeyana waxa weeyaan waa nolol meel dhexay ku jirtaa haddaba allana wuu inoo sheegay subxaanahu wa tacaala in badan oo qur'aanka kariimka ka mid ah yuxyiikum huma yumiitukum alle waa allaha idin dilay idin nooleeyey subxaanah wa tacaala haddana idin dilaya kadibna maxay noqonaysaa suma ilaa rabbikum turjacuun rabbigiinna xaggiisaa la idiin celinaya aayadaha qaarkoodna rabbi wuxuu ku tilmaamay subxaana wa tacaala fii suurati fusilat rabbanaa amatna snatayni wa axyaytana snatayni faاctarafna bidunuubina fahal ilaa khuruuji min sabiil qolooyinka ahlu naarka marka la cadaabaya inay ku hadlayaan oy odhanayaan rabbiyo laba marna waadna noolaysay laba marna waadna dishay faاctarafna bidunuubina fahal ilaa khuruuji min sabiil marka taa iyadaahna culimmada mufasiriintu way ka hadlaanoo waxa weeyaan qofku cadam buu ahaa aanan jirin noloshan dunida ilaahay keenay uma waa dhimanaya uma haddana waa lasoo saari doonaa lidalika ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala ku jamcinaya fi lqur'aani alkariim fii suurati almulk uu leeyahay alle subxaanahu wa tacaala aladi khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala waxa ka dambeeya geeridan iyo nolosha dambe sababtay alle u abuuray waxay tahay subxaanahu wa tacaala waa liyabluwakum aladi khalaqa almowta walxayaata alle waa allaha geerida abuuray noloshana abuuray wuxuu rabbi u sameeyeyna waxay tahay subxaanahu wa tacaala waa liyabluwakum ayukum axsanu camala alibtilaa macnuhu waa imtixaan weeyaan rabbi inuu idin jarrabo idin imtixaano subxaanahu wa tacaala ayukum axsanu camala kiina camalka wanaagsan la imanaya rabbi inuu idin fiiriyo subxaanahu wa tacaala kiina uga camalka wanaagsan ee camalka wanaagsan la imanaya axsan camal ah camalkuna axsan ma noqonaya hadduunan ahayn muwaafiq lihadyiga nebiga calayhi salaatu wasalaam likitaab illah iyo sunnada rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh axsan ma noqonayo walidalika fudayl ibnu cayaad raxmat ullahi tacaala calayh abu caliy meesha hadal aad iyo aad u qiimo badan uu ka oranayo ayukum axsanu camala ilaahay wuu idin jarribaya subxaanahu wa tacaala inuu dhowro balkiina ugu camalka wanaagsan uma qofka camalkan isaga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u diyaariyey maalin lasoo muujin doono oo loogaga hadli doono muxaadaraadka dambe ee mu'tamarka oo ah maalinta qiyaamaha iyo hawlka taagan iyo shiddada iyo wixii la mid ah maalintaasaa ilaahay u diyaariyey subxaanahu wa tacaala waynu nool nahay dunidana ilaahayna keenay subxaanahu wa tacaala inaynu ka fekerno weeyaan bal caqligeenna aynu dib uga raaridno aynu isweydiinno maxay tahay sababta ilaahay subxaanahu wa tacaala dunidan inoo keenay shaki ma laha ilaahay waa ina keenay subxaanahu wa tacaala waynu joognaa mar haddii ilaahay subxaana wa tacaala naf ina geliyey waxaanan shaki lahayn in geerinay nagu imanayso allana qur'aanku inoogu sheegay subxaana wa tacaala isagoo la khitaabaya oo la hadlaya rasuulkiisa moxameda salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayuu rabbi wuxuu ku leeyahay tabaaraka wa tacaala innaka meyitun wa inahu meyituun adigana waad dhimanaysaa iyaguna way dhimanayaan ficlanna rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa dhintay qolooyinkii markaa nebiga uu aayaddan ay ku soo degaysay dhex uu dhex joogayna iyana waa dhinteen fii suurati zumar weeyaan waa maki suuradihii maki maka ayayna ay ku soo degtay aayadda ayada ah wa inakum meyituun siduu ilaahay sheegaya dhacday subxaana wa tacaala waxa ka dambeeya waa maxay ilaahay xaggii in loo kulmin doono subxaana wa tacaala ilaahay xaggiisa ay ahaan doonaana loo soo kulmin doono maalinta qiyaamaha alle markaa waa tilmaamay subxaanahu wa tacaala waxa ina sugaya inay geeri tahay weeyaan qofka waxaa laga rabaa waxay tahay mar hadday sidaa tahay aayado aan la koobi karinba fi lqur'aani alkariim ah boqol iyo konton mar in ka badan yuu rabbi soo celcelinaya subxaanahu wa tacaala lafdiga mowt iyo geeri iyo mushtaqaadkeeda iyo wixii la mid ah macnaha mowtka iyo geerida boqol iyo konton mar ka badan buu rabbi soo celcelinaya fi lqur'aani alkariim waxa loo soo celcelinayana ma aha ilaa waxa weeyaan in aynu qalbigeenna iyo maskaxdeenna iyo caqligeenni ka raaridno inay geeri ina sugayso mar haddii la yidhi way ku sugaysaana macnuhu waa isticdaad weeyaan iyo diyaargarow qofka markuu safar gelayo waynu tilmaanay waa u diyaargaroobaa tigidka inuu goosto goosashada waxaa ka horraysa tigidka iyo intuusan jaranin inuu lacagteedii haysto wakhtiga uu doonayo inuu safro inuu ku hagaajisto iyo wixii la mid ah uma markaa kadib uu safarkiisii isu qaabeeya safar baa ina wada sugaya aanan garanaynin wakhtiguu noqonayo inteenna meesha wada joogta qof un baa dhiman doona wakhti ay noqotaba qof un baa inoogu hormaraya rag ha noqdo ama dumar ha noqdo waayeel ha noqdo ama dhallaan ha noqdo iyo ilmo yar qof un baa inoogu hormari doona aan la garanaynin wakhtigeeda rabbi baa inoo sheegay subxaanahu wa tacaala wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut nafina ma garanayso dhulka ay ku dhiman doonto iyo saacadday dhiman doonto maxaa yeele ilaahay ajal buu u yeelay subxaanahu wa tacaala xikmada loo qariyeyna waxa weeyaan qofku inuu isticdaad la yimaado weligiiba u diyaargaroobo geerida weeyaan maxaa yeeley xikmooyin rabbi baa ku jira subxaanahu wa tacaala haddii la odhan lahaa ka warran maalin walba oo aad soo kala soo kacdo ee hurdada ka soo kacdo aad og tahay maalin heblaaye iyo saacad heblaaye inay geeri ku sugayso qofkeen muxuu samayn lahaa maanta waa maalin ma waa maalin heblayo taariikhdu waa intee waa intaa alla ilahay intaasaa kuu hartay ma laga yaabaa inaad cunno cuni lahayd ma laga yaabaa inaad hordo ladi lahayd ma laga yaabaa inaad adduunkaaga iska shaqaysan lahayd oo sidan aynu maanta nahaynu ahaan lahayd maya maxaa yeelay saacaddii go'daba welwel iyo walbahaar ba baa kuu kordhi lahaa qofka caaqilka ah sidaa weeyaan oo isticdaadkii iyo diyaargarowga maalinta qiyaamaha ah iyo geeridii saas ugu diyaargaroobaya saas ugu diyaargaroobaya walidaalika ayaa haddaynu taraajimteedii dib u fiirino saxaabadii iyo taabiciintii iyo raggii la midka ahlulcilmiga ahaa ay aad iyo aad u weylayn jireen waxa iyaga xaggooda ka imanaya maalaayacniga rasuulkana waa inoo tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo odhanaya calayhi afdal asalaatu wassalaam xadiidkii xasan ibni caliy bni abi aalib sibta rasuuli llahi sala allahu aleyh ali wasalam wuxuu ku odhanaya calayhi afdal asalaati wassalaami min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniih qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxa lagu yaqaano waxaa ka mida inuu ka tago waxyaabaha maalaayacniga maxaa yeelay markaad safrayso inta muhimka un baad qaadanaysaa dharkaaga iyo hawlahaaga iyo wixii la mid ah wax walba ma qaadanaysa sidaasoo kale weeyaan oo hadalkan aynu ku hadleenno iyo afcaashan aynu samaynayno dhammaan waxay gelayaan buuggeennii aakhiro weeyaan waa la inoo qorayaa maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid waa la inoo weelaynayaa yaclamuuna maa tafcaluun kiraaman kaatibiin halkaasay kuu gelaysaa oo rabbi inoo sheegay subxaanahu wa tacaala faman haqulat mawaasiinuh qofkay mawaasiintiisa khayrkaa cuslaadaan fa ulaa'ika hum almuflixuun fii ciishati raadiya waman khafat mawaasiinuhuna maxay ahayd fa ummuhu haawiya mawaasiintaas ayaa jirtay ilahay inoo sheegay subxaanahu wa tacaala safarkaaga aada safrayso waa inaad fududaato weeyaan isfududaysid waxyaabo badan oo maalayacni waa inaad iska daadiso dharka dhammaaday ee duugga a urursan maysid waxaadan u baahnayn urursan maysid waxaasoo dhan waa iska daadinaysaa wixii nadiif ah dhar nadiif ah wax wanaagsan wax ku anfacaya safarkaaga meesha aad tegi doonto wax kaa anfacaya waxaasaad qaadanaysaa safarkan aakhiro aynu u soconnona waa la mid weeyaan sida cabdullaahi mubaarak raxmat ullaahi tacaala calayh uu werinaya kitaabu zuhdi sanadkiisa abu hurayra radi allahu tacaala canhu wa ardaah ayaa geerida ay ku soo xaadirtay abu hurayre waynu ognahay radia allahu tacaala canhu wa ardaah wuxuu dhintay sanadkii lixdanaad ee hijiriyada islaamka lixdan sano weeyaan maalintuu nebiga soo hijrooday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dabadeed maxaa yeele abu hurayre ayaa wuxuu ku ducaysan jiray allahuma innii acuudu bika min caami sittiina wa imaarati sibyaan waana xadiid marfuuc oo nebiga laga warinaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh abu hurayre qudhadkiisa ka warinaya rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tacawadu billahi min imaarati asibyaani caami sittiin abu hurayra radi allahu tacaala canhu ardaa sanadkii lixdanaad bilowgiisuu dhintay ilahay waa ka aqbalay maxaa yeelay sanadkii sagaal iyo kontonaad iyo siddeed iyo kontonkii waxaa dhintay waxay ahayd umu salama iyo caaisha isagaa ku tukaday radi allahu tacaala canhu sida uu warinaya salam ibna bushayr ibnu jaxal ayaa wuxuu leeyay abu hurayre ayaa sakaraadkii ku soo xaadiray markaasuu ilmeeyey waxaa lagu yidhi maxaa kaa ilmaysiinaya wuxuu odhanayey amaa innii laa abkii calaa dunyaakum haadih war anigu u ilmayn maayo u u oyn maayo duniyadeennan tan ah waxaan hawlo ah iyo waxaan xoolo ah iyo waxaan aad sheeganaysaan waxaasoo dhan u oyn maayo laakiin waxaan iga iga oyhinayaa waxay tahay walaakinii abkii calaa bucdi safari safarkaygan siduu u fog yahay aan hadda usii ambabaxayo taasaa iga aad iyo aad iga ilmaysiinaysa way qofka caqilka wuu garanayaa meeshuu u aroortegayo meeshuu usii socduu garanayaa waxaad mooddaa mithaalkeenna mithaalkii ibnuqayim imaam ibnujawzi raxmat ullahi tacaala caleyh imaam ibnu jawzi raxmat ullahi tacala aleh fi kitaabihi sayd alkhaatir kelimadii uu ku qoray dalika mablagahu min alcilm uu cinwaanka oga dhigay wuxuu yidhi dadka zamanka nool ibnu jawzi baa ka warramaya qarnigii lixaad bilowgiisa ahaa dadka zamanka nool buu yidhi haddii ay janaaso raacaan oy ilmeeyaan ma aha waxay u ilmaynayaan qofkan nolosha faa- faaruqay aakhiro aade iyo waxa sugaya iyo hawsha iyo taa uma ilmaynayaan buu yidhi laakiin waxay u ilmaynayaan waxa weeyaan ladadii adduunka iyo macaankii iyo tamatucii raa- raaxadii adduunka oo ay seegaan taasay u ilmaynayaan buu yidhi waa ghaafil weeyaan waxaadna moodaa suuradooda iyo siday u dhaqmayaan sida xayawaanka oo kale maba moodidba qolo ay sugaysaba geeri iyo wixii la mid ah nacam maxaa yeelay waa sida selafku yidhaahdeen ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin oy leeyihiin wallaahi haddii ay og yihiin xoolahan aad dhaqanaysaan geelan iyo lo'dan iyo arigan aynu qalanayna maalin walba hadday og yihiin inay geeri sugayso oo ilaahay xisaab diyaarsaday iyo wixii la mid ah ma akaltu minha samiina mid cayilanba kamaydan hesheen oo kamaydan cunteenba maxaa yeelay welwelkii walbahaarka weeyaan waana tan ilaahay inoo sheegay subxaana wa tacaala hadalkaasi meel cidla kamuunan imanine rabbi baa wuxuu yidhi subxaana wa tacaala low anzalna hada alqur'aana calaa jabalin maxay ahayd lara'aytahu khaashican mutasadican min khashyat illah wa tilka alamhaalu nadribuha linnaas alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala haddaanu kitaabkan qur'aankaa ku soo dejin lahayn buuraha dhagxanta ah oo ilaahay iyaga la hadli lahaa subxaanahu wa tacaala waxaad arki lahaydeen iyagoo dildillaacay oo dhadhanbalmay ayaad arki lahaydeen culayska afooye dartii la la dillaacaya waxa sugaya iyo hawl iyo mas-uuliyadda sugaysana darteeda la dildillaacaya laakiin ibnu aadam aawe waa tan rabbi sheegay subxaanahu wa tacaala fii suurati alaxzaab aakhirkeeda waxamalaha alinsaanu inahu kana daluuman jahuula ammaanadii alle subxaanahu wa tacaala ee waajibaadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa xambaaray bini aadamkii weeyaan laakiin bini aadamku wuxuu ahaaday dhaluum jahuul ah aan garanaynin waxa ka dambeeya dhaalim weeyaanu waa jaahil abu hurayra radi allahu tacaala canhu ardaa wuxuu odhanaya u oyn maayo dunidiinan tan ah si ugu hoynaya abu hurayra radi allahu tacaala canhu ardaa wuxuu xoolo haystay waa la garanayaa maalintii uu dhimanayay radi allahu tacaala canhu ardaa waxba ma haysan abu hurayra markaasuu wuxuu yidhi laakiin waxaan u oynaya waxa weeyaan qilata zaadii zaadkaygan iyo sahaydaydan yaraanteeda darteedaan u oynaya sahayda aan haysto safarka i sugaya bucdi safari wa qilata zaadi safarka i sugaya siduu u dheer yahay iyo sahayda aan wato siday u yartahay labadaasa isu kay qaban la waxa iga ilmaysiinayana taa weeyaan tasawar abu hurayra radi allahu tacaala canhu ardaah yaa ilmaynaya abu hurayrana waa mu'min weeyaan oo waa min ahli iljanna nebigaa iimaan oga markhaati kacay salawaatu ullahi wasalaamu calayh sida xadiidkii fii musnad alimaam axmed wa saxiixi muslimin wagayri dalika ku soo arooray maalintii uu hooyadii ilaahay u baryey subxaanahu wa tacaala nebiga calayhi salaatu wassalaam ee abu hureyre u yidhi abu rasuulka allow xadiis dheer buu ahaa aakhirkiisu waxay idhi rasuulka allow ilaahay ii bari anigii hooyada inay mu'miniintana jeclaadaan qof aan mu'min ahayn marka maba jeclaadaba abu hureyre radi allahu tacaala canhu ardaa waa mu'min weeyaan idan qofku nebigu iimaan oga markhaati kacayna waa min ahli iljanna in shaa araxmaan nebigana calayhi salaatu wasalaam in badan oo wanaaga oga markhaati kacayo waxaa ka mid ahayd dalabulcilmiga oo man ascadu annaasi bishafaacati yowma alqiyaama xadiiskii ahaa ee saxiixa ahaa ayaa u daliila rasuulka calayhi salaatu wasalaam in oga markha yani marakacay abu hureyra marka wuxuu leeyahay sidaas ah waxaan la ilmaynaya waxa weeyaan bucda safari wa qilata zaadi wa inii amsaytu fi fii sacuudin anigu waxaan galabaystay buu leeyahay iyadoo ay isugayso jiir halkan ohoo la fuulaya buur baa la fuulaya waatan ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala falaqtaxama alcaqaba caqaba iyo jiir weeyaan ina wada sugaysa dhammaanteenna halkaasaa la fuuli doonaa indhahaga hortoodaa la keeni doonaa aakhiradii camalkaagii baa lagu tusi doonaa maqcadkaagii iyo booskii aad ku lahayd jannada iyo naartaad arki doontaa waa sakaraadka markuu soo xaadiro weeyaan aad bayna u xanuun badan tahay waynu tilmaami doonaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo xaaladiisa umina caaisha markii ka warramaysay radia allahu tacaala canha idan haddaba isticdaadku sidaas weeyaan abu hureyra wuxuu leeyahay wallaahi waxa isugaya waa buur weeyaan inaan fuulo aanan garanaynin halkaan oga hoobanayana ay tahay janno iyo naar mana garanayo leeyahay midda aan u aroori tegi doono labadooda ma jannadan u aroorayaa mise naartaan u aroorayaa ma garanaya ma garan karaya saxaabadu sidaasay ahayn ridwan allahi tacaala calayhim ajmaciin waxaa la mid ahaa camar bn alcaas xadiidkiisii saxiixa musnadki iyo kayrkiisaba ku sugan ee uu ka warinaya wiilkiisa cabdullahi bni camr bni caas fii musnadi cabdullahi bni camr bni caas buu ku keenay imaamu axmed musnadka ayaa wuxuu ohanaya cabdullaahi waxaan u yimid aabbahay camar bni alcaas oo naftayda ku soo xaadirtay markaasaan waxaa arkay aabbahay oo ilmaynaya maxaa yeelay qofku wuxuu og yahay waxa sugaya ee ka horreeya ka'annamaa annagu marka inaanu nahay dad ilaahay shaabad ugu dhuftay subxaanah wa tacaala la yidhina asxaabu aljannatihiin dadkii wanaagga iyo khayrka looga markhaati kacayna sidaas weeyaan xaaladooda camar bni caas mu'min weeyaanoo nebigaa sheegay salawaatu allahu wasalaamu calayh isagiyo walaalkiisa ibnay alcaas inay mu'miniin yihiin nebigaa sheegay salawaatu allahu wasalaamu calayh camar bn alcaas geeridii markay ku soo xaadirto aad iyo aad u ilmeeyey wiilkiisa damcay inuu aabbihii u qalbi qaboojiyo wuxuu ku yidhi aabbo maxaad la ilmaynaysaa soo adigii nebigii la saaxiibay soo adigii kan ahaa soo adigii kan ahaa mawaaqiftiisii iyo wanaaggiisii oo dhan buu tilmaamay maxaa yeelay xusnu danni billaahi in lagu aroortagaa la doonayaa maalinta la aroorayo ee ilaahay xaggii loo aroortegayo qofku waa inuu u arooro weeyaan isaga oo ilaahay danniga u wanaajinaya maxaa yeele saasaana la faray xadiidkii nebiga calayhi salaatu wassalaam taasina waxay ku imanaysa waa in qofka wanaaggiisii iyo wuxuu lahaa ee khayraada loo tilmaamo weeye dadka kale ee nolosha uga dambeeya ee sakaraadkiisa soo xadiray waa inay tilmaamaan weeyaan waa inay u laqiinaan laa ilaaha ila allah sida nebigayna baray salawaatu ullahi wasalaamu calayna na farayna markuu cabdullaahi aabbihii sidaa u tilmaamaybu wuxuu ku yidhi anigu xayaatadaydi iyo noloshaydu saddex weeyaan waxay soo maray qayb waxay ahayd buu yidhi qayb aan kaafir ahay oo haddaan sidaa ku dhinto inaan naar geliyo shaki inaan iiga jirin oo nebigu ahaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh cadowga aan aaminsanay ilaahay subxaana wa tacaala waa iga koriyey oo wuxuu ilaahay iigu bedelay islaamnimiyo iimaan iyo saxaabi inaan noqdo nebiga intuu noolaa weeyaan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo waxaa dhacaysay buu yidhi inaan nebiga calayhi salaatu wasalaam laxdana aan indhahayga ka buuxsanin buu yidhi xayaa iyo xubbi nebigu u qaba salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maynan dhicin inaan indhahayga ka buuxiyo nebiga calayhi salaatu wasalaam taana haddaan dhinto wanaag iyo khayr baan rajayn lahaa waa isbeddesho xayaatadii waxay isu beddeshay nebiga gadaashii salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo wakhtigan waxaynu ku sugannahay adduun adduunyaanu dhex galnay ma garan karaya marka halkaan u aroortegayo inay janno tahay iyo inay naar tahay in badanoo saxaabada warkaasaa laga soo naqliyaa ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin waxaa la mid ahaa salmaan alfarisi radi allahu tacaala canhu wa ardaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam salmaanun mina ahla albeyt uu sidaa u ammaanay calayhi afdal asalaatu wassalaam ayaa isaguna sidaasoo kale ku calaacalayay wamaca dalika salmaan marka la ururiyey waxa uu ka dhintay radia allahu tacaala canhu ardaa iyo tarikadiisii iyo xoolihiisii labiyo soddon dirham waa gaarayeen taqriiban labiyo soddon keliya weeyaan ayay gaarayeen saxaabadu haddaba sidaasay ahayn ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin kuwa garanaya waxa sugaya iyo halkay u aroortegayaan kawna walwalaa sidaasay ahaayeen walidaalika ayaa qofka isticdaadka ugu muhiimsan ee laga doonaya waxay tahay maalinta iyadaa wuxuu u safar qaadan lahaa inuu hadda sii diyaarsado weeyaan hadday noqon lahayd ilaahay cibaadaadkiisa dhammaan inuu u diyaar garoobo oo ah ugu horrayso carabkiisa inuu ka adkaado qofka maxaa yeelay carabkan isagaa wax walba ee ka soo baxa waa la qorayaa mar haddii la qorayana waxay noqonaysaa in buuggaageed isaga buuxisay wax maala yacni ah waa lagu horkeeni doonaayo waxaa lagu dhihi doonaa iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba waxaan waa wixii aad yeersatay adigaana iskale waana lagu miisaamayaa maante akri baa lagu leeyahay wax lagugu dulmiye ma jirtaa inaba ha yaraatee maxaa yeele maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiid sidaasay ahaayeen dadkii wan wanaagsanaa ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin imaamu cabdullaahi ibn mubaarak baa wuxuu ka warinayay rabiic ibnu khusaym ninkii la ohan jiray rabiic ibnu khusaym waa taabici jaliil ah wuxuu arday u ahaa cabdullahi bni mascuud radi allahu tacaala canhu ardaa cabdullahi bni mascuud wuxuu dhintay saddex iyo soddonkii labiyo soddonkii saddex iyo soddonkii taqriiban meelahaasuu dhintay rabida meesha la yidhaahdo kuufuu arday ugu ahaa waa ninkuu ku yiri weeye cabdullahi bni mascuud radi allahu tacaala canhu ardaa wallaahi haddii nebiga ku arki lahaa rabiicow waa ku jeclaan lahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh weligii been ma sheegin baa la yidhaahdaa saddex walaalay ahaayeeno isagaa ka mid ahaa rabiic binu khuseym ninkii la yidhaahdo weligii been ma sheegin wuxuuna ku nadray inuusan dhoollo caddaynayn oo qoslaynin weligii ilaa uu ka ogaanaya halkuu u aroortagayo janno iyo naar waxayt walidaalika la yidhaahdaa markuu dhintay isagoo dhoollo caddaynaya lagu aasay rabiic bnu khuseym raxmat ullahi tacaala calayh taabici jaliil ah weeyaan baa waxaa la saaxiibay rag aad u tiro badan waxay leeyihiin weligeen maanan ka maqlin kelimad laqwi ah maa laa yacni ah maxaa yeelay way garanayaan miisaankoodii bay garanayaan waxa sugayey howlaha sugayay garanayaan innaguna waxaad mooddaa majaalisteenna intayna masaajidada soo xadirtay baan ka warramaya inta suuqa ku jirta kama warramayo waxaad mooddaa majaalisteennii inay ku yar tahay ilaahay dikrigiisaba subxaanahu wa tacaala qofkuna majlis uu fadhiistaa ma jiro ilaahay uunan ku xusaynin subxaana wa tacaala nebigana ku sallinaynin ilaa jaa'a yowma alqiyaama waa imanayaa majliska isagaa maalinta qiyaamaha ah isagoo ka ur badan dameer bakhtiyey ama isagoo xasraya nadaama ah saaxiibkiisii ku ayuu imanaya labada riwaayadoodba waa la wariyaa isagoo xasraya nadaama ah oo ayuu imanaya kana ur badan neefkaa baktiya dameerkaa maxaa yeelay ilaahay baa dhihi doona subxaanahu wa tacaala dhulkan isagaa amar ku siin doona inuu hadlo yowmaidin tuxadisu akhbaarahaa allah inoo sheegay subxaana wa tacaala dhulkan baadan ka qarin karaynin waxaad samaynayso ee dushiisa aad ku samaynayso jirkaagaadan ka qarin karaynin alyowma nakhtimu calaa afwaahim watukallimuna aydiihim watashhadu arjuluhum afkaagaa la xirayaa gacmihii iyo lugihii iyo addimadaadii oo dhan baa hadlaya isticdaadkii aawey haddaba u diyaargarowgii aawey aawey u diyaargarowgii walidaalika nebiga calayhi salaatu wasalaam amar wuxuu inagu siiyey inaynu badinno xusuusashada geerida xadiidkii saxiixa ahaa tirmidi iyo nisaa'i baa warinaya abu hurayra laga warinaya kayrkiisaba radi allahu tacaala canhu ardaa wuxuu oranaya rasuulka wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh badiya xusuusashada geerida badiya geeridii xusuusashadeedii badiya buu nebigu yidhi alayhi salaatu wasalam aksiru dikra haadi min ladaat kii macaaniyada kala qaadaya kala goynaya maxaa yeelay aabbahagii aad jecleed iyo hooyadii iyo carruurta aad jeceshahay isagaa idin kala qaadaya muxuu laba qof oo isqaba kala qaaday muxuu laba qof oo isdhalay kala qaaday muxuu laba qof oo isjeclaa kala qaaday xusuusashadiisii badiya buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam taasi waxay keenaysaa qofku inuu isticdaad la yimaado maxaa yeelay markaad og tahay in geeri ku sugayso aadan ogeynna wakhtiga aad dhimanayso talow macaawa qofka mu'minka ah hadduu waaberiisto wuxuu leeyahay talow galabta ma gaari doonaa hadduu galabaysona wuxuu leeyahay oo habeenkii u soo galo aroorta ma gaari doonaa talow laakiin halkaynu annagu sii soconno waxa weeyaan dhowrkan sane ee soo socdaba iyo sanawaadkan soo socotaba jadwalkay nooguma jirtaba geeri bilaahi calaykum keenna ugu horreeya goormuu geeri tirsanaya ikhwaani goorma inuu geerida filan doonaa talo ya bal qof haynoo hadlo keenna ugu horreeya goormo wey goormaad filanaysaa iyo goortii ilaah yidhaahdo way tahay weli diyaar ma nihin hadalku intaasuu ku dhan yahay qof dhihi karaya ma jiraa bisha soo socota ama sanadka soo socda maya maxaa diiday inin waa shay waajib ah weeyaan inaynu u diyaar garowno oo ina sugaya xaqna weeyaan maxaa diiday inaynu u diyaar garowno oo aynu ku darno jadwalkeennii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa inoo diiday inaynu iska seexanno innagoo dardaarankeenni iyo aanan sii qorin waa inuu kuu qoran yahay maxaa yeelay noloshani laysma siinin meel baa ilaahay noogu talagalay subxaana wa tacaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma garanaysaa noloshan adduunyada aynu sidaa u haysannaba waxa uu ku maselay salawaatu ullahi wasalaamu calayh maalintii isaga oo gogashii uu ku jiifay dhinaciisii ay raad u yeeshay nin darin yar bay ahaydoo dhulkaa u taalla ee cumar ibnu khataab intuu arkay ilmeeyey ayuu rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maadii waliddunyaa anigii adduun maxaynu isu nahay waxaan la mid ahay buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam qof safar ahoo socoto ah oo qorraxdu intay ku kululaatay geed aad iyo aad u har leh ku hoos harsanaya intay qorraxdu ka qaboobaysana sugaya dabadeedna hawlihiisii sii aadaya ilan safar baa tahay meeshan geedkan qabow adigu ma degaysa dan baad leedahay iyo maqsuud qasadkaagii baad u socotaa innaguna sidaasaynu nahay harkii dunidaynu weli ku jirnaa wey harkan laakiin maaha meelaynu ku nagaanayno sida qofka musaafirka ah waddada bartankeeduusan ugu nagaanayno waynu ka sii ambabixi doonnaayo waynu ka sii tegi doonnaa asalkeenii waa aabbaheenii aadam ahaa markuu ilaahay abuurayna xaggee ahaa jannadu ahaa halkaa weeye meesha lagaa soo saaray ma u laaban doontaa hoygaagii marka hoygaagii ma u laabanaysaa hoygaaga haddaad doonaysid inaad u laabato waliyabluwakum ayukum axsanu camala waxa ka horreeya jadwalkeenna inooguma jirto marka geeri annagu ee waxa inoogu jira waxa weeyaan alamal nebigaana sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku waa waa yeel buu la noqonayaa laba shay oo waxaa ka mid ahaa yididiilada xadiidka cabdullahi bni mascuud radi allahu tacala canhu ardaa bukhaari iyo kayrkiisana ay soo saarayeen ayaa wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xariiq aad u dheer buu jeexay mid goobo aho sidaa u wareegsan intuu jeexay oo afargeys ah ayuu nebigu bartankeeda salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xariiq ka jeexay oo dibaddu u jeexay markaasuu wuxuu yidhi kaa bartanka ama aragtaan waa bini aadankii weeyaan waxaan ku wareegsan ee dhinac walba ka jirana ma aragtaan waa geeridii weeyaan xariiqda sidaa u baxaysana sooma aragtaan waa amalkiisii iyo yididiiladiisii weeyaan macnuhu waxa weeyaan yididiiladeennii way dhaaftayba geeridii maba u xisaabsanaba wax soo celinayana ma laha cumri baanan soo celinaynin geeri baanan xusuusashadeedii soo celinaynin wax soo celinaya ma laha allana waa inoo sheegay subxaana wa tacaala waxa intaa ugu soo celcelinaya ilaahay boqol iyo ziyaadada mar qur'aanka kariimka ah lafdiga mawdka iyo mushtaqaadkiisa wax kale ma aha ilaa waxa weeyaan bal inaynu fakerno shalay kaynu la nooleen baa maanta dhintay kan maanta dhashay baa birri dhimanaya adiguna weli waa taaganta geeriduna sideedaba kuma timaado waa yeelnimo ilaahay subxaana wa tacaala calaamo ogama dhigin wa in kaana calaamo ay u tahay laakiin waxa weeyaan geeridu sidii ninkii odaygii soomaaliyeeda la yidhi wiilkiisii baa arkay isagoo timihii oo dhan ay cirroobeen markaasuu aabbihii isagoo la kaftamaya wuxuu ku yidhi aabbo ilaahay maxaa mira subxaana wa tacaala u soo go'ay oo wuxuu leeyahay geeri waa ku sugaysa aabbo idan timahagii baa wada caddaaday markaasuu wuxuu ku yidhi odaygiina wiilkii aabbo miruhuba curdanka waa ku dharaan curdanka waa ku dharaan macnihi waa sax weeyaan geeridu waa wax ina wada sugayo weeyaan aawey laakiin u diyaargarowgeedii ma laha taasina wax kale ma aha ilaa waxa weeyaan jahligeenna maxaa yeeley xayaatadeenna oo dhan baa waxaad moodaa sida xoolihii oo kale neefkan lo'da ama ariga ama geeli garan maayo geeri waa iska noolyahay waana sida rabbi ku masalay subxaanahu wa tacaala qolooyinkii ahlu kitaabka aha yatamatacuuna waya'kuluuna kama ta'kulu alancamu wannaaru maswan lahum way iska cunayaan oo iska raaxaysanayaan oo iska socdaan dunidooda xayaatadooda dhan ba waa intaas weeyaan intaasaa ilahay noo abuuray subxaana wa tacaala maya ilahay inta inooma abuurin subxaana wa tacaala maqsuud iyo dan baa la inaga leeyahay hawl baa laynoo abuuray wama khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun hawshaadii waad u ilaahay subxaana wa tacaala aroorkeedii buu kutusi doonaayo waa geeridii weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidka umina caaisha radi allahu tacaala canha ayaa waxay odhanaysay biyo weel biyo ku jiraan baa agtiisa yaallay sakaraadkiina weeyaan halkaa laabta umina caaishuuna ku jiifaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu miyirkiisa u soo laabto weelku gacanta biyaha gelinaya wejiguu isaga sayrayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo odhanaya inna lilmowti lasakaraat inna lilmowti lasakaraat alla wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala wa jaءat sakratu lmowti bilxaq dalika ma kunta minhu taxiid waxay yimid sakaraatu lmowti taasina waa mid xaq ah weeyaan dalika ma kunta minhu taxiid waa wixii aad lahayd aad ka lexleexan jirtay ee aad raadinaysay nolol dheeraysi halkan ayaa xanuunaysa dhakhtar hebel baa ku fiican dawo heblaayaa u fiican nin bukoo boqoli kuu talisay nin ba kow boqol kuu talisa sidaa weeyaan laakiin way imanaysaa iyo way ina sugaysaa waxayna sugayaan oo diyaargarowgu leeyahay qofku hadday horay xayaatadiisii uunan arrintii jadwalkiisa ugu jirin waa inuu maanta bilaabo weeyaan geeri baa i sugaysa waa inaad dardaarankaagiyo qortaa ood ka bilowdaa maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam kama fii saxiixi muslim min xadiidi cabdullahi bni cumar wuxuu odhanaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaquma laha qofka mu'minka inuu baryo saddex habeen ama laba habeen ilaa wa wasiyatuhu maktuubatun cinda ra'si waa inay ahaato wasiyadiisii iyo dardaarankiisii mid qoran oo agtiisa taalla halkaa waa inay taallo wayna reerkaagu og yihiin maxaa xoolahoo dayn lagugu leeyahay maxaad adigu wax ku leedahay maxaad dardaarmaysaa xoolahaaga sadaqaad iyo wixii la mid ah maxaa waa inaad wasiyadaadii ay qoran tahay weeyaan ahlulcilmigana sidaasay ahayn wasaayaadkoodii waa qoran yihin waa la inoo soo naqliyey intii la inoo soo naqlin karayay wasiyadoodii waa sidaasay ahayd waa in wasiyo iyo dardaaran aada leedahay qofku dardaaran haddii uu dardaarmo waxaa la leeyahay waa maxay waxaad saatanayso ma geeri baad saatanaysaa oo miyay iseegaysaa marka waa yahay wax iseegayo idhaafayo miyay tahay maya waa hawlku sugaysa weeyaan soomaalidana waxay tidhahdaa hawlku sugaysa lama sugo marba hadday adigu ku sugaysa lama sugo nacam cali bn abi طaalib radi allahu tacaala canhu ardaah kama fii kitaabi alxilya liabi nucaym ayuu maalin maalmaha ka mida isagoo ay la socdaan ardaydiisii kuufe ahayd ayuu wuxuu yimid maqaadirtii markaasuu sidii sharciga islaamkiina farayey in la salaamo ahayd yuu salaamay salaamtii ahlulqubuurka uma markaa dabadeed buu wuxuu ku yidhi xoolihiinni waa la qaybsaday dharkiinni iyo wixi aad xidhan jirteen waa dhammaadeen oo waa duugoobeen oo waa baaba'een sidaasaa lagu kala qaatay haweenkiinni waa la guursaday iyo ilaa hayri dalik wixii markuu tiriyeybu wuxuu ku yidhi hada khabaru maa cindana fama khabarukum annaga warkaanu idiin hayna kaa weeyaane idinku maxaad noo haysaan cali markuu in yar aamusnaabu dib u eegay ardaydiiba markaasuu wuxuu ku yidhi taabiciintii wallaahi haddii ilaahay subxaanah wa tacaala amri lahaa inay hadlaan waxay odhan lahaayeen watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa soo sahay qaata diyaargarooba wax loo diyaargaroobo maqaamkan isagaa waxa ugu wanaagsan waa ilaahay taqwadiisa subxaana wa tacaala ilaahay cabsidiisa weeyaan wax loogu diyaargaroobo waxa ugu wanaagsan aawey wixii dunidan soo maray qof wanaagsan iyo qof xun wuxuu ahaan lahaaba mu'min iyo kaafir mid saalix ah iyo mid daalim oo faajir ahba dhammaan waa tageen adna waa tegaysaa weeyaan adna waa tegaysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina amray in aynu tagno qubuurihii maxaa yeelay rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ziyaarta fa inaha tudakirukum alaakhira waxay idin xusuusinaysa waa aakhiradii weeyaan qofku markuu arko qofkii aad taqaanay hebel halkaasuu ku aasan yahay heblaayana halkaasay ku aasanta halkanna ilmo yar baa ku aasan waxaad xusuusanaysaa maalin maalmaha ka mida inaad kuwa ka mid noqon doonto waxay keenaysaa halkaa wixii loo qaadanayey ee sahaya inaad sii qaadato marka xoolo looma qaato qurux looma qaato halkaa tol iyo reer aad ka dhalatay looma qaato iyo qabiil aad ka dhalatay baasaboor looma qaato halkaa wax loo qaato ma jirto waxa loo qaato waa hal shay un weeyaan waa camal saalix waa sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka markuu dhinto saddex shay baa raaca laba waa soo noqdaan waxa raaca waa tal iyo qaraabo iyo saaxiibo wuxuu lahaa waxa raaca waa xoolihii waxa raaca waa camalkiisa labadan kale waa soo laabanayaan camalkii unbaa baaqi noqonaya camal baa halkaa loo qaataa marka haddaba haddii lacag loo qaadanayo oy kugu anfacayso qubuuro badanoo maanta ay arkeen oo dahabkiina uu yaallo lafihiin ay baaba'een oo qofku baktiyey mar hore oo aboor intuu cunay oo lafihiin ay baaliyoobeen baa maanta la arkaa aaweys xolihii ka teg kuwa maanta joogaa dhaxlay aawey waxaa maxay wax u tari waayeen waxba ma tarayaan waxa wax taraya waxa weeyaan hal salaad ah oo ilaahay kaa aqbalo subxaana wa tacaala inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin walidalika saxaabada ridwan allahi tacaala calayhim ajmaciin iyo taabiciintii markay yimaadaan qubuuraha iyay waxay ohan jireen wallaahi laba ragcadood oo maanta uu tukan lahaa qofkan iyo wuxuu ku bedelan lahaa addunya wamaa fiiha adduunyadan aad joogtaan iyo waxa guudkeeda saaran oo dhan laba ragcadood baa uga qiimo badan qofkan qabriga ku jira laba ragcadood yaa uga qiimo badan maxaa yeeley labadaa ragcadood ilaahay subxaana watacaala miisaan buu u saaraya wuu og yahay waxay u goynayso laakiin adigu qiimo kulama lah salaad baanan qiimo inala lahayn siyaam baanan qiimo inala lahayn waajibaadka ilaahay baan qiimo inala lahayn naftaada ka adkow isticdaadkii bilow carabkaaga weele waxaanan khayrhayn ha ku hadlin waxaanan khayr ahayn ha ka dhihin xumidan iyo kiibada iyo namiimada iyo wax allaala wixii aafaatu lisaan oo dhan iska ilaali jasadkaaga isticdaad ha la yimaado ugu horreeya qalbigaaga inaad ka raarido ood ka dhaadhicisid wax geeri la yidhaahdaba iyo u diyaargarowgeeda qolooyinkan gaalada aynu dhex joognaa waxay yidhaahdaan geeri in laga hadlo maaha maxaa yeelay qofka isti weli waa yar yahay weeyaan qofkii afartan sano kor u dhaafay waxay ku leeyiin weli waa yar yahay maxaa yeeley inuu geeri ka hadlo ma ahaba qofka war geeri waa laga hadlayaa oo wax ilaahay inoo abuuray ina sugaya aladii khalaqa almawta waalxayaata geeridii baa ilahay horumariyey subxaana wa tacaala allana wuxuu yidhi qul yatawafaakum malaku lmowt waxaa idin oofsanaya malaku lmowtki ilaahay u xil saaray subxaana wa tacaala waxaanoo idil iyo malaa'igtan iyo khalqigan jinni iyo insi iyo xayawaan iyo xasharaad iyo dhammaanna waa dhammaan doonaan wayabqa wajhu rabbika diljalaali waalikraam ilaahay wejigiisun baa baaqi noqonaya subxaana wa tacaala daatada alle un baa baaqi noqonaysa tabaaraka wa tacaala waxa kaloo dhan waa dhammaanayaan weeyaan aw isticdaadkeedii marka aw isticdaadkeedii walidaalika ayaa waxaa haddii aynu tilmaano siday isticdaadka iyo diyaar ugu ahaayeen ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin salafa hadihi alumma wax la koobi karaya maaha imam ibnu jawsi raxmat allahi tacala caleyhi fi kitaabihi safwatu safwa markuu soo aroorinaya tarjamada macmar bna raashid imaam min ahli alxadiid ah weeyaan tarjamadiisa marka la soo aroorinayay ayaa waxaa la yidhaahdaa ninkaa isaga ah waa cabdirasaaq asancaani iyo raggii la midka ahaa iyo sufyaanaynkan iyo sheekhoodii weeyaan haddii la yidhaahdo saacaddana nafta lagaa qaadaya muunan sii sugaynin abadan ma dhahaynin bal hali ii yarakaadiye iyo waxbaan soo samaynayaa iyo wixiise diyaar bay u ahayn acmaashiisa qofka taasaa laga doonayaa safarkaaga inaad diyaar u tahay saacaddii ilaahay subxaanahu watacaala kuu keena geeridan inaad diyaarta ogowna hal oo waxa weeyaan wakhtiba wakhtiga uu ka dambeeyo cumriga bini aadamku waa ka sii yaraanaya ummaddan iyadaa ugu cumri yaro rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam acmaaru ummatii maa bayna sittiina ilaa sabciina wa qaliilu man yajaawi ummaddan cumrigeedu ummaddayda waxa weeyaan lixdan ilaa iyo toddobaatan waxaa yar in dhaafaysa lixdan ilaa toddobaatan inta in yar baa dhaafaysa inta hadda aynu soo dhaafnay cumrigeenna marka la fiiriyo barkii waynu soo dhaafnay rubiciisana waynu soo dhaafnay saddex mee sulusaynkiina waynu soo dhaafnay malaha waxa harayna ilaahay baa garanaya intaynoo dhimay saacad walbana waxaynu usii soconno waa qabrigii weeyaan ilaa intaynu ka tagnay la yidhaahdo khalaas weeyaan waxba kuuma harin saacad iyo daqaa'iq baa kuu haray geeridii baa imanaysa dabadeedna qaala rabbi irjicuunii lacallii acmalu saalixan la yeeli maayo horaa qolo kale looga yeeli waayo qofu ilaahay hore oga yeelayna lama hayaba inaba ha yaraatee oo haddii la yeelaya asxaaba beder baa laga yeeli lahaa jaabir bni cabdillah aabihii xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam rabbi inuu la hadlay subxaana wa tacaala uu ku yidhi rabbiyo dib ii celi qofka shahiidkana sidaasuu rabbi ku odhanaya subxaana wa tacala ilaahu dib ii celi waddadaada ha laygu soo dile kuwaasaa ilaahay ka yeeli lahaa subxaana wa tacaala loogama yeelin arrinta shahiidnimadaa darteeda haddii qof dhurdarsi iyo khayr darsi dartii la leeyahay maanta dib ha loo celiyo camal wanaagsan hala yimaadana kaafiriintaa laga yeeli lahaayo qaala rabbi irjicuunii lacallii acmalu saalixan laakiin jawaabtoodu waxay noqotay kalaa inaha kelimatun huwa qaa'iluha waa ina sugaysaa haddaynu u diyaar garowno aakhiradeenna ma u malayn lahayd raashinka noocyada kala duwanaynu cunayno iyo raaxadan dheeraynu ku jirno in maanta aynu ku jiri lahayn maya soonkeennana waa badnaan lahaa salaadeennu waa badnaan lahayd adkaarta aynu badinaynana aad bay u badnaan lahayd rabiic ibnu khuseyn baa wuxuu odhanaya war sagaal shay un badiya tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo dikriga ilaahay buu tiriyey kuwaa badiyu yidhi waxa kaloo dhan iska dhaafo maalin buu yimid majlis ay dadku hadlayaan markaasuu wuxuu yidhi war dadka hadalkiisa iska dhaafa oo ilaahay hadalkiisa badiya subxaana wa tacaala dikriga ilaahay badiya oo dadka hadalkiisa iska dhaafa maxaa yeelay dikriga ilaahay iyo hadalka ilaahay subxaana wa tacaala oo la badiyana waa dawaa dikriga dadka bini aadanka warkiisa oo la badiyana waa daa weeyaan oo waa cudur waa cudurga aakhiradaadu u daran yahay qalbigaaga ka raarid marka isticdaad oo la imowo qalbigaaga ka dhaadhici geeridan iyadaa iyo inuu diyaar garoobo jasadkaagana ka dhaadhici oo waxaanan xalaal ahayn ha cunin xaaraamtan aynu sidaa u daldalayno in loo aaba yeelaynin in loo aaba yeelaynin ha laga fiirsado rag iyo dumarba qofku wax ilaahay subxaana wa tacaala uunan raalli ka ahayn yuunan ku dhaqaaqin maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala saacadii geeridu u iman doonto ma ogid qofku uma sheegin alleh in badan oo dadka ka mid a iyagoo macaasi ku jira geerida u timid isagoo safar ah oo wuxuu ilaahay ka reebay subxaana wa tacaala dhex dabaalanaya iyay geeridu u imanaysaa qofka waa dumar looma xalaal yeelino uma bannaana biduuni maxram inay safarto geeri baa ku timid maxay ilaahay kala hortegay subxaana wa tacaala maxay ilaahay kala hortegaysaa subxaanahu wa tacaala waa nin raga ama waaba dumar xooluu jamciyey xoolahan uu jamciyey xaaraan buu ku jamciyey muxuu ilaahay kala hortegi xadiiskii abu hurayra radi allahu tacala canhu wa ardaah rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis dheer buu ahaa uma dakara arajulu yutiilu safra ashcasa akbar yamuddu yadayhi ila samaa yaqul ya rabbi ya rab wamatcamuhu xaraam wamashrabuhu xaraam wamalbasuhu xaraam wagudiya bilxarami faana yustajaabu lah wuxuu cunaya ama cabaya ama uu xidhan yahay ama lagu soo habay dhammaan waa xaaraam weeyaan se ilahay u ajiibaya subxaana wa tacaala kaasoo kale maba ajiibaya alleh isticdaadna lagama yaabiyo diyaargarow inuu la yimaado hadduu la yimaadana ilaahay ka aqbali maayo subxaana wa tacaala calaamaadka haddaba qofka isticdaadka la imanayaa waxay tahay wax yar oo xalaal ah inuu quuto weeyaan inuu iska ilaaliyo wax badan oo xaaraam ah inuu iska ilaaliyo wax allaaliyo wixii laqwi ah ee maa laa yacni ah inuu iska ilaaliyo wax allaala waxaanan anfacaynin rexladaa dheer iyo safarkaa dheer ee saxaabadu ay tilmaameen bal ilaahay qur'aanka ku sheegay subxaanahu wa tacaala falaqtaxama alcaqaba ilaahayna wixii ku anfici lahaa waa kuu sheegay faku raqaba iyo icaamu almasaakiin iyo aytaamta iyo wixii la mida waxaasaa ku anfacaya safarkaa dheer waxaasaa kugu anfacaya wanaagi acmaasha saalixa ah agoontii quudi oo masaakiintii quudi oo addoonkii xore oo wixii la mida samee acmaasha noocaas oo kale ah safarkaa dheer taasaa kugu anfacaysa saasaa ilaahay inoo tilmaamay subxaana wa tacaala idan haddaba waxayna sugaya waxa weeyaan geeri geerida iyada ahna aynu u diyaar garowno saacaddan wixii ka dambeeyana aynu nafteenna ka dhaadhicinno saacaadka inagu soo socday miyaa geeridu mise waa sannado kadib ilaahay baa yaqaana subxaana wa tacaala mar haddii ilaahay gacantiisa ku jirtana ilaahay wakhtigiisuu la imanaya subxaana wa tacaala innaga oo ilaahay subxaana wa tacaala dariiqiisa ku toosan aynu dhimanno maxaa yeelay kala wanaagsan qofka isagoo sujuud dhulka ku haya madaxa dhintay ama qur'aan akhrinaya dhintay iyo qofka ilaahay meeluu ka reebay isagoo dhex taagan dhintay waxaa la yidhaahdaa saxaabadii iyo qaybo ka mid ah mataabiciintii iyo wixii la mid ah yo iyagoo qur'aan akhrinaya ama iyagoo salaad ku jira dhintay way badan yihiin zir bnu xubaysh baa ka mid ahaa fii suurati almuddasir isagoo akhrinayo naftu ka dhacday ardaygii cabdullahi bni mascuudna weeyaan waana ragga qura'da ee caliy bn abi taalib iyo cuثmaan bni cafaan iyo ragga lamidkaa ka soo naqliyey raggii ka soo naqliyey buu ka mid yahay qiraa'aadkan maanta aynu akrinayno qur'aanka aad bay u tiro badan yihiin waxaa ka mid ahaa sheekh alislaam ibna taymiya raxmat ullahi tacala caleyh fii maqcadi sidqin cinda malikin muqtadir aayaddaasi ahayd aayaddii uu nafta oga baxday isagoo akhrinaya wagayri dalik dadkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagoo xariggiisii sidaa ugu dhegan dhintay iyo ma siman yihiin qofka isagoo xaaraan iyo meel ilaahay ka reebay dhex jooga sidaa ku dhintay maya ma adoo masaajid ku jiraad dhimanaysaa mise adigoo riwaayadaha dhex taagan baad dhimanaysaa ma adoo qur-aan dhegaysanayaad dhimanaysaa mise adoo heese dhegaysanayaad dhimanaysaa dhaanto cayaaraya ma adigoo ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu ku faray dhex taagan baad dhimanaysaa mise wuxuu kaa reebay adoo dhex taagan baad dhimanaysaa isticdaadkeedu waa inaad la timaadaa ogowna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad ahayd yuu kugu dilayaa yuthabbit allahu aladiina aamanuu maxay ahayd bilqowli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira ilaahay haddii aad ku sugnaato subxaanahu wa tacaala dariiqiisa waa kaa xishoonaya dariiqiisa inuu kugu dilaya alle subxaana wa tacaala laakiin haddaad maalinna xagga ahayd maalinna xagga ahayd dan ilaahay kaama laha subxaanah wa tacaala dan ilaahay kaama laha subxaanah wa tacaala adigaa laguu xilsaaray acmaashan iyada ah waxaana la yaab leh wixii ilaahay inoo kafaalo qaadayna waynu isku dilaynaa isku dhabar jebinaynaa sidaynu wakhtigeennao dhan u siin lahayn wixii la inoo xil saaray ee la yidhi adigaa lagaa rabaana waynu ka seexannay risqigan aynu cunayno ilaahay baa subxaana wa tacaala damaano qaaday ilaahay baa damaano qaadoo kafaalo qaaday subxaana wa tacaala oo rabbi baa inoo sheegay subxaana wa tacaala inuu raasiqiya risqigana uu isagu hayo wamaa uriidu minhu min risqin alla waa tuu leeyahy subxana wa tacaala bal huwa arazaaq weeyaan ilaahay dulquwati almatiin waxa la inoo xil saaray waa acmaasheenna weeyaan acmaasheenna aynu ka adkaano isticdaadkii iyo diyaargarowgii weeyaan waynu aroor tegi doonnaa waxaynu la aroor tegi doonnaa aynu fiirinno xaggeed u arooraysaa ma wadiiqadii iyo waddadii naartaad maraysaa mise wadiiqadii jannadaad maraysaa rasuulkana wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh inama alacmaalu bilkhawaatiim wakhtiga ilaahay subxaanah wa tacaala gebagabada ah weeyaan wuxuu qofku u qabanayaba sideedaba wuxuu ku sugnaa wakhtiga ay naftaadu kaa baxaysay maxaad ahayd xaggee u badnayd xadiidkii nebiga ahaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh cabdullahi bni mascuud uu werinaya bukhaariyo muslim ku sugnaa wاladi la ilaha gayru ina axadkum layacmalu bicamali ahli اljanة xatى ma yakunu baynahu wa baynaha ila zarac faysbuq calayh اlkitaab fayacmalu bicamali ahli الnaari fayadkula allaan ku dhaaranayaa naftayda ay gacantiisa ku jirtay ee isaga mooye alle kale uusan jirin qofkiin wuxuu la imanaya acmaasha ahlu jannaha ilaa haddii uu sidaaba ku dhintaba iyo isaga iyo jannada aynan wax farqaaba uunan ka fogeynba inaba ha yaraatee laakiin xaaladiibaa isbedelayso maxay noqonaysaa fayacmalu bicamali ahli الnaar fayadkulahaa marka saasuu ku dhimanaya si uusoo wanaagsanaan jirin baad arkaysaa isagii oo la cayriyo o laga cayriyo meelihii wanaagsanaa xumaanna dhex taagan afar iyo labaatankaa sac sidaasuu ku dhimanaya taasaana ilaahay u qabanaya subxaana wa tacaala qofna waa cagsigeeda oo siduu u xumaa xayaatadiisii yaa saacaadka u dambeeya maalmaha u dambeeya ee zamanka u dambeeya taariikhda u dambaysa xayaatadiisa iyo wanaag la imanaya tii buu ku dhimanaya tii baa ilaahay u qabanaya subxaana wa tacaala haddii aad badiso khayraadka iyo wanaagga ilaahay subxaana wa tacaala isaguu kugu dilayaa carabkaaga badi rasuulka calayhi salaatu wasalaam aakhir xayaati wuu badin jiray ducada fi rukuuci waasujuud xadiis ummina caaisha radiallahu tacaala canha ummi salamana waa warisaa waa markay soo degatay ida jaءa nasr اllahi wاlfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja ila aakhirih rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa badin jiray fi rukuuci waasujuud subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk adkaarta iyada ah boqol mar buu ohan jiray fi kuli majlis xadiis cabdullahi bni cumar wagayri dalik qofka inuu badiyo waxyaabaha wan wanaagsan si ilaahay ugu dilo subxaanah wa tacaala isaga oo ku hadlaya dikriga ilaahayna carabkiisa uu ka qoyan yahay si uu dhinto insha allah ilahay waxaynu ka baryaynaa subxaanah wa tacaala biasmaa'ihi alxusna wa sifaatihi alculaa inuu inaga dhigo kuwa u diyaargarooba geerida iyo wixii geerida ka dambeeya ilahayna subxaana wa tacaala khaatimo wanaagsan inuu nagu dilo dhammaanteenna inaguna nooleeyo alle subxaana wa tacaala maca zumrat العلماء والأنبياء والشهداء والصالحين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاه الله خير شيخ شيخنا الفاضل آه شيخ بشير شيل إلهي سبحانه وتعالى هكابا المريو